raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyo muqdisho qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa kulan la leh maanta midowda musharaxiinta kaa oo looga hadlayo arrimo la xidhiira doorashooyinka dalka kuraasta doorasho ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ah oo maanta lagu dooranayo magaalada baydhabo ee gobolka baay
saddex nin oo ka tirsan maleeshiyaadka argixisada ah ee al-shabaab oo isku dhiibay gacanta ciidamada xoogga dalka ee gobolka bokool wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta gaaray magaalada kismaayo ee caasimadda gobolka jubbada hoose
guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal ayaa maanta hakiyey natiijada kursiga tirsigiisu yahay hoob eber lixdan iyo toddobo xildhawaan lagu doortay magaalada dhuusamareed akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid a
milatariga dalkaasi suudaan ayaa sheegay in askar looga dilay xadka ay la wadaagaan etoobiya iyo walaac laga muujiyey nooc cusub ee covid nneteen oo dunida iyo ka imaanayo iyo waddamada duulimaadyada koonfurta oo la hakiyey mar kale duhur wanaagsan waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku asteysan tahay sideedii labaatanka bisha kooiyo tobnaad labada kun koo iyo labaatan warka duhur waxaa soo saaray yunis duraan cali waxaana si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya axmed cali kaahiye ee anigoo sacdiye cali xaaje ee kusoo dhawaada warkiyo intaas ka faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta kulan la leh guddiga midowda musharaxiinta waa golaha midowda musharaxiinta oo ay markaa kulankooda kaga wada hadlayaan arrimo la xidhiira doorashooyinka dalka ra-isul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa kulankan kula leh magaalada muqdisho midowda musharaxiinta waxaana diiradda lagu saaraya wadahadalkaasi doorashooyinka dalka iyo sidii daahfurnaanta doorashada markaa loo ilaalin lahaa kulanka waxaa goobjoog ka ah madaxweynayaashii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo xubnaha kale ee midowda musharaxiinta musharaxiinta ayaa maalmihii dambe cabasho ka waday ama ka qabay hannaanka ay u socoto doorashada dalka ee golaha xildhibaanada taa ayaana ra-iisul wasaaruhu maanta kala hadlaya midowda musharaxiinta faahfaahino dheeraada oo ku saabsan kulankaasi iyo natiijada markaa ka soo baxda wararka yaga dambe ayaad dhegaystayaal kula soco doontaan insha allah doorashada kuraas ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ah ayaa maanta ka socota magaalada baydhabo ee gobolka baay siraaji sheekh isxaaq ayaa warkan baydhabo inooga soo diray
waa mahadsantahay shacbow magaalada baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka koonfur galbeed maanta waxaa loo qorsheeyay inay ka dhacdo ama lagu tartamo afar kursi oo kamid ah kow iyo tobankii kursi dhowaan ay shaaciyeen guddiga doorashada koonfur galbeed soomaaliya kursigii ugu horeeyey waxaa ku guuleystay maxamed cali xasan oo ahaa wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo horeyna usoo noqday wasiirka ganacsiga ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed waxaana uu ku guuleystay kursiga tirsigiisa uu yahay boqol iyo saddex sidoo kale sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo hore uu ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa isna ku guuleystay kursi tirsigiisa uu ahaa boqol sideetan boqol sideetan iyo sagaal doorashada hadda laba kursi ayaa lagu guuleystay waxaa kusoo qulqulaya laba hool oo kamid ah hoolalka loo diyaariyey doorashada ergooyin aada u tiro badan oo doonaya inay doortaan labada kursi oo kale oo ka kala socda labada qabaa'il ee kuraasaha ku tartamaya marka jawga aad iyo aad ayuu u degan yahay runtii dadku waxay aada u danaynayaan doorashada inay ka qayb qaataan islamarkaasina ay kamid noqdaan ergooyinka wax dooranaya sanadadii ama afar sano ka hor markii la dooranayay xildhibaanada baarlamanka jamhuuriyadda ama federaalka soomaaliya waxaas aada u adkeyd in dadku ay ku dhiiridaan inay noqdaan ergo islamarkaasina ay wax doortaan sababo amni dartooda shacbow laakiin hadda waxaad moodaa boqol iyo kow qof ayaa runtii dooranaysa xildhibaankiiba iyadoona aad arkayso dad aada u fara badan oo codsanaya ama danaynaya inay kamid noqdaan ergada wax dooranaysa daqiiqado kadib hadda break baa la galay waxyar kadibna holosha ayaa lagu soo laaban doonaa ergooyinku ay fadhiyaan waxaa si toosa u bilaabmi doontaa laba kursi oo kamid ah sideed iyo tobanka kursi ama kow iyo tobanka kursi ee dhowaan guddiga uu shaaciyey
hagaag siraaji aad baad u mahadsan tahay siraaji sheekh saaq oo baydhabo ku sugan ayaa waxa uu markaasi uga warramayay cabduqaadir shacab doorashada maanta ka socota magaalada baydhabo halkaa oo afar kursi oo ka mid a golaha shacabka doorashadoodu halkaa maanta ay ka dhacayso iyadoo laba ka mid a la doortay labo kalena goordhow la dooran doona insha allah saddex ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab ayaa isku dhiibay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warrama xudur maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta warkaa noo soo diray
maleeshiyada al-shabaab dhibaatada ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed ayaa dhexdooda ka bilaabatay wayna u adkaysan waayeen dhallinyaradii lagu adeegsanayay taas waxay caddeen u tahay qulqulkooda ay uga soo baxayaan maleeshiyada al-shabaab oo ay isku soo dhiibayaan magaalooyinka maamulka dowladda ka shaqeeya iyadoo la ogyahay inay horey u sheegeen horjoogayaal ka tanaasulay ficilada guracan ee al-shabaab ay ku kacayso inay adag tahay inaad isaga baxdo saddexdan dhallinyaro oo kale ah cabdirasaaq ibraahim isaaq magacab garashadiisu tahay tuuxow cabdulaahi ibraahim gure magacab garashadiisu tahay budeel iyo xasan maxamed suubow oo magacab garashadiisa tahay eel ansaar dhammaantood waxay kasoo jeedaan degmada waajid gobolka bakool waxaana shabaab u adeegsanayeen weerarada qorshaysan iyo gurmad hadba goobtii looga baahdo oo ummadda soomaaliyeed lagu dhibaataynayo go-doomin iyo dhibaatooyin badan oo ay u geysteen eheladooda iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed maanta way kasoo laabteen ee waxay isu soo dhiibeen gacanta ciidamada iyo maamulka degmada waajid oo soo dhoweeyey waxayna sheegeen in soo bixitaankooda al-shabaab ay u arkeen in iyagana ku badbaadayaan ummadda muslimka ay dhibaataynayaan ka badbaadayso waxayna intaasi ku dareen in gobollada ay ka shaqeeyaan wadooyinkooda furan yihiin degmada waajid oo ay kasoo jeedaan go-doon la geliyey taasna u cuntami weysay sababahaasna ay ka mid tahay kabixitaanka maleeshiyada al-shabaab ana degmadan waajid waa deegaankaana ka dhaladay dhowr sani kuma ognaay goboladan dhaha iyo may kahaay ciidan oo ku tirsan al-shabaab gurmudka dhaxa waa hayaabaa ayaan kasayaan nuku shaqeeyani geedkan alxamdulilah uniha ku naqani tanaatamaay dharaay amnigan i walaalnamadan i galgaceelkan naaniyan dhawaay degmadii una ka dhalani weejid unyona ninku sheega jari iniguna may leeraay insheegada hoob un weejidseen mase dawladda meeliya roogdiseen nana dhibaateeyo mase nafsadaan walangeysidow una ku obsadaane waana ninku sheekay jari iyo geelatan nololan unata roogna alxamdulilah dawladin la kulungni maa saraakiil ay odayaasha un la kulungni gacan wiin ninjeysida unata wala dhibaate eh ama un la kulung un lahayn soo dhaweyn wiinyada kulungni eed iyadan kama hasinyion mayleeray aglaha sida riyada ku kooy waleero jar suunib dareemo kornaato al-shabaab meeldhuus maamulow way isdoogi laakiin micnaha geeka go-doonka saaran degmada waajid hoo unan fiirina go-doon wiinya saaran unamayna ner jaray dadkan weejid roog go-doon wiinya saaran yiin seka noolin dad dhibaataysanoo nolol huma haysata yana ninkoelay micnaha unina taawiyaanay laakiin dad hatan nololio fayleho mayleeraay iyo dhombo ayirino maashaalla ay hatan ankoyni unib dhiigaana ku ifow taliyaha saldhigga booliska degmada waajid guray isaaq afdhuuba ayaa sheegay in dhallinyaradan go-aanka ay qaateen looga baahan yahay inay qaataan dhammaan kuwa loo adeegsado dabargoynta ummadda soomaaliyeed inta badan way ka shaqeeyeen dhallinyaradan gobolada shabeellada hoose mudug iyo hiiraan intaas gobolba ha ka shaqeeyeen ha sheegeen madiyo howlgalo lahankagaadii bakool gaar ahaan baayi bakool gaar ahaan gobolka bakool markiyo howlgal lahankagaadii meelilerow elbong imeelon lisheeni degmooyinkun baayi bakool iyo go'doonka leyon laka kordhiyo lansheeni meeliyo kashaqeeya jareenna aragen baabuurta iyo waxyaabaha wala reeba jare injana dhulkaas maxaa tirida ya wali keliya baayi bakool mise bakool degmooyinshe ilaa i gobolshe wali go'doon iyo shiliid iyo manaa galabsati iyo ongorodaan lileey ay weejid walgalnay hudur ay walangudubnay inta ay walseenay lay marki lileey amar lay lahasiyow gaari gub jidkaas gal baawarku habay mootadan gub walaaan lay lileey amarkun lay lahasiyow goboladii kale yow ku kooyan anka araga jaran yaway ku danqadeenaha degmooyinka iyo ha ku jeedeen in yow minaa dhibaatadan iyo waxyaabaha la kaxaay iyo arageen yawayba suubiyeena in yow minaa nimankan nabadiidka iyo haskuku baxsadaan xiriirha la suubiyaan dowladda maxamed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada xudur
wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya uu fidoo hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada kismaayo ee caasimada gobolka jubbada hoose warkaas iyo warar kale oo la xiriira qadar imaan dhaqane ayaa kismaayo inooga soo diray
magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa soo gaaray wafdi ballaaran oo ay hogaaminayso wasiirada caafimaadka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya marwagosiyo nuur abinkar iyadoona wafdigani ay ku weelinayeen wasiirada caafimaadka ee dowlad goboleedyada ee dalka waxaana kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo wasiirka caafimaadka ee dowlad goboleedka jubbaland iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland soo dhaweynta kadib ayaa waxa ay sheegtay wasiirada caafimaadka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya in imaashaheeda magaalada kismaayo ay ku aadan tahay inay ka qeybgasho ama ay daafurto shirka caafimaadka ee looga hadlayo guud ahaan arrimaha kaasi oo la filayo in maalinta beri ah uu ka furmo magaalada kismaayo dhanka kale magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa saaka ka furmay shirka wasiirada waxbarashada ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana shirkani daafuray wasiirka waxbarashada ee dalka iyadoo la filayo in saacadaha soo socda shirkaasi laga soo saaro qodobo looga hadlayo arrimaha waxbarashada ee iyo weliba sidii salin loogu qaadi lahaa qadar iimaan dhaqane raadiyo muqdisho kismaayo
guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal ayaa maanta hakiyey oo ku dhawaaqay in aan la shaacinin natiijada rasmiga ah ee kursiga tirsigiisu yahay hoob eber lixdan iyo toddoba ee dhowaan lagu doortay magaalada dhuusamareeb kursigaasi waxaa ku soo baxay taliyaha kumeelgaarka ee hay-adda niisa yaasiin farey faahfaahin warkaa ku saabsan ayaan aadan ciise ah ayaa sii ambaqaadaysa
guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ee ayaa soo saaray go-aan ku aadan hakinta natiijada kursiga hoob siro lixdan toddoba oo dacwo laga soo gudbiyey qoraal ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa lagu wargeliyey guddiga doorashooyinka heer federaal in la hakiyo natiijada ku dhawaaqista rasmiga ee kursiga hoob siro lixdan toddoba laga bilaabo maanta oo ah sideed labaatanka bisha koytobnaad sanada labada kun koy labaatanka ilaa inta ay go-aan kaga gaarayaan guddiga xalinta khilaafaadka dacwada laga soo gudbiyey kursiga kursigan ayaa maalmihii lasoo dhaafay iyadoo dood ka taagan tahay lagu doortay magaalada dhuusamareeb waxaana kusoo baxay agaasimaha kumeelgaarka ah hay-adda nisa yaasiin cabdulaahi farey sidoo kale guddigu waxay sheegeen in baaritaanka cadeymaha dhageysiga dhinacyada ay quseyso dacwaddu iyo go-aanka gaarisa dacwadda ku dhammaystiri doonaan muddo toddoba maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa maanta oo ah sideed labaatanka bisha koyo tobnaad sanada labada kun koy labaatanka waxayna go-aanka ugu gudbi doonaan soo dacwadayaasha iyo dhammaan dhinacyada ay quseyso muddo afar iyo labaatan saac gudahood ah oo ka bilaabanaysa marka go-aanka laga gaaro ugu dambeyn guddiga ayaa ku wargeliyay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo guddiga maamulka doorashooyinka galmudug inay si dhow ula shaqeeyaan xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka ee dacwada gacanta ku haya si loo helo xog dhammaystiran islamarkaana dhowraan wakhtiga iyo dhageysiga dacwadda ee lagu qeexa habraacyadii kasoo baxay kursiga hoob siro lixdan toddoba ee deegaan doorashadiisu tahay galmudug ayaa waxaa ka taagneed muran xoogan kadib markii musharaxiinta uu ka mid yahay taliyihii hore nisa jenaraal tuur yare ay sheegeen in laga hor
mahadsanid ayaan aadan ciise madaxweynayaasha maamulada somalilan iyo gobolka soomaalida itoobiya ayaa ka wada hadlay xoojinta amniga xadka ay wadaagaan farduuse maxamuud hiloole ayaa faahfaahinaysa
madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi ayaa maanta madaxtooyada magaalada hargeysa waxa uu ku qaabilay dhigiisa gobolka soomaalida itoobiya mustafa maxamed cumar oo safar ku jooga halkaasi kulanka oo qaatay saacado badan ayaa waxaa looga hadlay xoojinta amniga xadka ay wadaagaan labada maamul iyo dhaqaalaha isku socodka xuduudaha maadaama ay wadaagaan xuduud dheer oo isku xuta magaalooyinka hargeysa iyo jigjiga madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida itoobiya mustafa maxamed cumar ayaa uga mahad celiyay madaxweynaha somalilan sida ugu soo dhaweeyay hargeysa wuxuuna ballan qaaday inay xoojin doonaan xiriirka labada dhinac iyo wada shaqayn dhowna ay yeelan doonaan madaxweynaha somalilan muuse bihi cabdi ayaa dhankiisa sheegay in somalilan ay xiriir wanaagsan la leedahay dowlada federaalk itoobiya oo uu ka tirsan yahay maamulka dowla deegaanka soomaalida wuxuuna ballan qaaday inay wada shaqayn dhow ay yeelan doonaan madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida itoobiya mustafa maxamed cumar ayaa la filaya inta uu ku sugan yahay magaalada hargeysa inuu kulamo la qaato mas-uuliyiin ka tirsan somalilan iyo madaxda xisbiyada mucaaradka
waa hagaag bal markaana xudur tababar muddo saddex maalmood ah u socday qaar ka mid a ardayda wax ka barata iskuulaadka magaaladaasi xudur ayaa loo soo gebagabeeyey tababarka maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa mar kale noo soo diray warka
ka qaybgelinta da-yarta qorshaha horumarinta degmada iyo dhegaysiga fikradahooda waa arrin ku cusub degmada xudur oo horey looga qaybgelin jirin miiska looga doodayo qorshaha sanadlaha ee buuga lagu qorayo baahiyaha degmada magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan aqoon isweydaarsi oo saddex maalin uga socday magaalada xudur arday ka kala socotay iskuulada dugsiga sare shodog iyo maamagediya waxaa ka horreeyey kulamo lala yeeshay maamulka degmada xudur ururada haweenka iyo bulshada inteeda kale waxaana looga hadlay qorshaha horumarinta degmada iyo ka qaybgelinta haweenka maamulada degmada inta ay socotay dooda aqoon isweydaarsiga u dhexaysay ardada wax ka barata magaalada xudur waxaa la isku afgartay qodobo ay ka mid yihiin in degmada laga dhiso xarun lagu xanaaneeyo carruurta aqoonta ah iyo in la dhiso goobo da-yarta ay ku dalxiisaan marka goobaha waxbarashada fasax tahay dhammaan tababaradan waxaa hirgelisay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya tababarka ay ka qayb galeen ardada aad ayuu uga duwanaa tababaradii dhici jiray qodob kastoo ay falanqeeyaanna ugu dambeyn way u codaynayeen gabagabada tababarka ardada ka qayb gashay waxay aada uga mahad celiyeen macalimiintii tababarka bixisay waxayna codsadeen in tababaro kale laga qaybgeliyo eedyada mayle rais sharafniinkata qiimaniinkalata ani mayle rais wal horeenku jarna degmadan ani mayle rais ardayda iskuulaadka dhammaantoona nisiana oo mayle rais lanqoobada training lanqoobada oo mayle rais aqoonti oo korlanka gaado aqoon lankafaaideeyon ku jarjarna ani mayle rais nibilaawo eedyada mayle rais wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed eedyadan kamaasanta waa noob ilaahi ramay rajeene anti mayle rais sii kordhii doono waayo may waleewal badan oo may leerayso qaabo badan una hordhaan may leeraysan kasaan iyo ku faa'idni tan kaleed arday may leeraysan isgordaan iskuulaadkana iska sheen jarna arday oo iskuulaadka dhan kuwada sheeni goobna iska sheenoon jari jarna markiin koreeytine tan malayo may leeraysan eeda eeda qasay may leeraysan jirbiyaan ani may leeraysi interaction la sameeyo ardayda dhashay iskuulaad badan ka taalan magaalada ani may leeraysi ardayda lisbar oo isdhexgal la sameeyo ardayda nisbardan oo aqoontay nis wadaarsadan oo may leeraysi nis dhaafsadan iyo may inta maalintan ka faraas badan ay tayin geeda oo iskuulaadka oo xuturka taal niska sheeno meel arday man maaran geeg ku hor waan eedan ka faraasna may ku barday intii oo may leeraa arday iyo meydheeraa maamusha nis niskaameyaas oo meydheeraay wada hadal sameeyas yaa dareemi hordhaama dareensanaan intii ardayda tiigiliyo hadda mayba ku fahmi intii ardaydiyen kaalmubiingeeda haysto arday ardaydiyo maamulaha ardaydiyo maamulayaasha madaxweyne maamul dowleedka iyo intii hoosdexadiisi koraa yaa inta ku barid mayba ka farac badana ardayda shadag ay maydara ardayda maamgeedi weli jameel iskul kulame hormaana geeg koor hadda ku baadin may badane iskoolaadka aan maydara sasay ka nintii kiriyo oo maydara arday kulun sasay ka qeyb qaadan horyaalinta geekantinisku koyti intii waqti shaqaaligee hanay muran sun aqoontiyo dhiigzaayideeyaan oo walay dantagaleynan oo gudatagan hortiyoona mahadgaaraynayin mahadsintigadaa dhammaantay tankada walbadan inta ku faayidki afkaarowna inta ku faayidkali xukumadda inti qofka oo ardayga oo la barado mase qofka individualkee aragtidtiidis haka bandhiga koro degmadu sukunooli waana uqaada kuqeyb qaada kor horumarka degmooyin shay waana kala tartama koro gobolooy degmooyin shay kala tankada waliba qoranayme intii ardayda iyo maamulka wada shaqeyn eeda ku dhexeey karta maamulkana ambaahanin afkaaro wadaadiyo madaasay dhaleen oo isguulada kale ayna wala baradaayan dankala geeg waliya danka faraxsanaanti isguule oo degmada hodol ardaydii oo dhan hatani iska goyna samanaarlan imbi arday badan anan kasaana geega baradi waana sadidii maalmood unanto laka baradaani walbadan eedan ku faayadni
waa hagaag dhegaystayaal halkaad warkaas kala socoteen waa raadiyo muqdisho markana akhbaaraadka dibadda
walaac cusub ayaa walaac adag ayaa laga muujinayaa xanuunka cusub ee corona virus ama nuuc cusub oo corona virus ah oo wadamada koonfur africa iyo dalalka kale ee qaaradda afrika qaarkood laga helay waxaa soo kordhaya walaaca laga muujinayo diyaaradaha ka imaanaya wadanka koonfurta africa kadib markii soo taray nuuc cusub oo la xiriira corona virus kaa oo lagu magacaabo amicron dowladda dalka holland ayaa la filayaa maanta oo axad ah in ay shaaciso tirada kiisaska laga diiwaangeliyey rakaabkii la socday diyaarado dhowr ah oo ka soo duulay dalka koonfurta afrika kuwaasi oo laga helay nuuca cusub ee coronavirus oo ah mid khatar badan qoraal ka soo baxay waaxda waa maamulka caafimaadka ee waddanka holland ayaa lagu sheegay in kiisaska la helay ilaa haatan ay gaarayaan lix boqol labaatan iyo afar ruux oo rakaab ah oo kana yimid dalka koonfurta afrika kuwaasi oo ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada amsterdam tan iyo jimcihii lasoo dhaafay sidoo kalena waddamo badan oo yurub iyo maraykanka ah ayaa durba joojiyay duulimaadyadaasi ka imaanaya waddamada koonfurta afrika botswana eswatini oo horey loo odhan jiray swazilan losota mozambique nabibiya iyo dalal kale tan iyo isniinta beria hay-adda caafimaadka adduunka ayaa shalay sheegtay in nuucan cusub ee fayruska corona uu ka duwan yahay xanuunkii hore isla markaana uu yahay mid ka khatar badan kana deg deg badan
ugu dambeyntiina maaltiriga suudaan ayaa sheegay in askar looga dilay xadka etoobiya sida warbaahinta suudaan ay baahisay suudaan ayaa sheegtay in dhowr ciidan oo ka mid ah ciidankeeda lagu dilay xadka ay la wadaagto dalka itoobiya war qoraala oo kasoo baxay milatariga ay qoreen warbaahinta gudaha ayaa lagu sheegay in ciidanka suudaan ay ciidanka ay ku sugnaayeen xadka alfashaxa oo ay soo weerareen ciidamo ka tirsan kuwa itoobiya iyo maleeshiyo weerarka ayaa la sheegay in lagu dilay dhowr qof laakiin lama shaacin tirada saxda ah sida ay wargeyska maxalliga ah uu daabacay axadda maanta ah ciidamada u xil saaran ilaalinta beeraha ku yaala al-fashxa ayaa waxa ay soo weeraray ciidan ka tirsan itoobiya iyo maleeshiyaad kuwaasi oo doonayay in ay cabsi galiyaan dadka beeralayda ah oo ku jiray xilliga tabcashada beeraha qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada suudaan ay iska caabiyeen kooxda soo weerartay oo ay u geysteen khasaare naf iyo maal leh si kastaba ilo xog ogaal ah ayaa milatariga wakaaladda wararka routers u sheegay ilaa iyo lix qof oo lagu dilay weerarka ka dhacay xadkaasi
guud ahaana dhegeystayaal warka duhurnimo ee aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa intaa ku idil aad baad nagu mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warka intaan mar kale dib u kulmayno nabadgelyo